waxaa muuqaal calaacal iyo catow ah iska soo duubay mid ka mid ah ragga sida aadka ah dowladda federaalka ugu garabsiinayay dagaalka ka dhanka ah ku dhaqanka shareecada islaamka ninkan ayaa sanadihii lasoo dhaafay wuxuu dhanka baraha bulshada ka taageerayay xukuumadda uu hogaamiyo xasan sheekh isagoo bara uu ku leeyahay internetka ka faafin jiray warar been ah oo uga gon leeyahay in uu ku qariyo xaqiiqada taalo fagaaraha dagaalka waxay waayuhu isguraanba wuxuu maanta muddo kadib qarsan waayey ciilka iyo calolyowga ay baday dowladda federaalka iyo bahdilka ay kula dhaqmaysay isagoona bannaanka keenay xaqiiqo oo in muddo ah qarinayay iyo nolosha silaca iyo saxariirta ah ee uu ku dhex jiray nolosha aadka u liidatay ee uu ku jiray waxaa ka waramaya isla ninkan waana kan isaga oo ka warbixinaya ugu horeyn sida loogu bahdilay kontaroolada ay carutuurka ka dhigtay dowladda federaalka xalay oo aan ciil ciil ciil iyo caloolyow aan la ooyey sidaad ogsoon tihiin labada kun labaataniyo labadii xasan sheekh wuxuu dhahay madaxweynaha dalka meel dhexoo la istaaga male maalintaas dowladda meel ay qabsatay ama shabaab meel lagu lagu galo lagu dilay oonan ka hadlin dowladdaa guulaysata aanan soo dhihin ma jirto deegaan ay dowladda qabsato oonan ka hadlin oon beejkayga soo dhigin ma jiro riwaayadaan ka sameeyey dadku waa ila yaabanaayeen waxaad ka wadaa ma waalan tahay ma nin shacab ahaa tahay xaakaa waalayaa lidhaha anigana waxaan dhahayay waa guulaysanaynaa waxba naga hallaabi maayaan iyadoo sidii ay aheeday waa isaga qanacsanayn weliba jagboontiyadan ay dowladda joogto si xura kuma mari karin siyidkoo kale mar haddaan maago waxaan xasuustaa in nagala celaayo laleeyahay waraahoy joog joog ay dhikaar ku marmahan war niihow waxay aheeday saas waayo ma meeshaan xoogaa dana waa soo maciin biday dowladaan aan dugsanayaa maadaama aan u dakanooba maya maya xagga mar mid kale aan ka soo boodo war kii meelaha ka qayqiylaa waaye iska soo day marka laga soo tago bahdilkaasi uu xitaa in ay wax qiimo ah u sameyn qayladii uu ka waday baraha bulshada waxaa ruuxaani mar kale ciilay isla dowladda federaalka kadib markii dhalinyaro baraha bulshada ka taageertay shahaadooyin abaalmarin ku sheegtay guddoonsiisay isagana ka tagtay waana tan ku kaliftay inuu iska soo duubo hadalkan aan ilaa iyo hadda usoo kordhin wax aan ka ahayn in la ogaado xaaladda liidata ee uu dhex maquuranayo wuxuu hadalkiisa kusoo afmeeray inuu iska daynayo dagaalka ka dhanka ah xarakada mujaahidiinta al-shabaab maadaama uu waxba ku waayey mina waxay aheeday bir aan meelaha kasoo tuugtuugoon soo waxeeyo ma sharciyaysa karo waxay aheed waxaan ku sharciyaysta ma haysto anigoo dhibkaas iyo rafaadkaas iyo isaga joogno oo ku qanacsano idinka waxay aheeday dagaalka gasheene xaniiyahoda yaldha annagoo isleh aan waxaan arkaaba dhallinyaro ee lagu leeyaha waa la abaalmariha qof maalin maalin qura qof aanan sinti ku taageerin dowladda markii inta madaxtooyada la geeyey la yiray ragga halgamayaashian aan aan xay aheedaan aan aan aan abaal marayna maalinkaasaan ciishooday aniga aan ciil dhuunta kala go-ay nimaanan weligiis fiiri laba habyano isku xigto inaanan gurigayga aanan jiifan inta darmoland deganaaya ka soo guuray hadda sagaashan dollarkiira ku degana aasaan weli gurigayga fiiriday ilaah idinku dhaarshay fiiriday waxa waxa meeshaas aan u jiifo waa dakana aan dowladda u galay waa dakana aan dowladda u galay waxa aan meeshaas u jiifo fiiriday fiiriday waxa aan joodari noocaas ugu jiifo waa dakana aan dowladda u galay waaye maanta laga bilaabo waxba kama sheegi doono hadalkoodana waan ka aamusi doonaa dowladdana taageerideeda dhanka dagaalka ah shib ayaan ka dhihi doonaa isku soo wada duubo ninkan ayaa haatan keligiisa wajahaya masiirkiisa wuxuuna la nool yahay cabsi joogto ah oo ka dhalatay wixii uu isagu gacmihiisa ku doontay dowladdii federaalka ee uu taageerayeyna ay dayacday waxayna ugu tagtay meel cidlo ah